kitaabka quduska muxuu kula yahay ma wuxuu yahay buug xigmad bini'aadmi ah buug sheeko sheeko ah eraay ilaahay ka yimid kitaabka quduska ah wuxuu yidhi qornin kasta oo ku jirta kitaabka wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah timoteos labaad saddex lix iyo toban kitaabka quduska ah ayaadaas daraadeed waxaad heli kartaa jawaabo lagu qanco oo ku saabsan nolosha su'aalaheeda muuximka ah tilmaan lagu kalsoonaado maalin kasta raajo dhab ah oo ku saabsan mustaqbalka miyaan rumaysan karna kitaabka quduska ah haa waayo buug aan iska hor imaan kitaabkao dhan wuu israacsan yahay wuxuuna ku saalaysan yahay tacliin keliya oo muuxim ah inkastoo qoriddiisu afartan nin ku qaadatay kun iyo lix boqoloo sannadood welibana nimankaas badnaantoodu isla may kulmin taariikh aamin ah kuwaa taariikhda qora way ku degdegaan inay qariyaan jabinta dadkooda kuwaa kitaabka quduska ah qoray sidaasii ka duuban bay yeeleen oo sii dacadnimo ah bay u sheegeen khaladyadoodii iyo kuwii dadkoodiiba wax sii sheegid run ah kitaabka quduska ah wuxuu sii sheegay laba boqolo sannadood intayna dhicin baabi'istii magaaladii hore oo baabilon weliba wuxuu sii sheegay sidaa loo jabin lahaa iyo magaca kii qabsaday sii sheegid tiro badan oo kitaabka quduska ah ku taalla way wada ruumoobeen taasi nagama yaabiso waayo waa wax ereyga ilaah laga fiili karo baal ka fikir sidee buu ereyga ilaahay noloshaada wanaajin karaa jawaabta waxaa laga helaa buugga ishacya afartan iyo siddeed toddobiyo toban iyo siddeed iyo toban iyo timoteos labaad saddex lix iyo toban iyo toddoba iyo toban